إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah weerar madaafiic loo adeegsaday ayaa lagu qaaday xerada ciidamada maamulka jubbaland ku leeyihiin deegaanka buulaxaaji ee duleedka magaalada kismaayo webiga jubba ee mara magaalada jamaame ayaa soo tufay meydka wiil dhallinyaro ah oo in ka badan labaatan saac laga raadinayay webiga soomaalida ku nool magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa tilmaamaya in xaaladda halkaa ku haysata ay tahay mid adag ayna soo badanayaan afduubka loo geysanayo dadka maamulka ah ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa boob ku haya beeralayda ku nool dhulkaas bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan madaxweynaha dowladda federaalka oo la guddoonsiiyey amaalmarinta hoggaaminta afrika shil tareen oo sababay dhimashada dad badan ayaa ka dhacay dalka hindiya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran weerar madaafiic loo adeegsaday ayaa lagu qaaday xerada ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulaxaaji ee dowlaadka magaalada kismaayo rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garacay xerada ciidamada ee deegaanka buulaxaaji ee dowlaadka magaalada kismaayo askarta halkaa ku sugan ayaana waxaa soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay weerarka madaafiicda loo adeegsaday ee lagu garacay askarta ku sugan buulaxaaji halka sidoo kalena afar kale ay ku dhaawacmeen dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalla ku qaadeen fariisimo ay ku sugan yihiin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ka soo duulay waddanka uganda xeryaha ciidamada shisheeye ay ku sugnaayeen islamarkaana xala la kulmay weerarka tooska ah waxaa ka mid ah saldhigga ciidamada shisheeye ee magaalada buulamareer iyo sidoo kale xerada ciidamada shisheeye ay kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dhanka gobolka bayna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen askarta maamulka koonfur galbeed ee ku sugan deegaanka goofgaduud buurey ee hoostaga magaalada baydhabo isla bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo webiga jubba ee mara magaalada jamaame ayaa soo tufay meydka wiil dhallinyaro ah oo in ka badan labaatan saac laga raadinayay webiga faahfaahin ku aadan warbixinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim muddo labaatan iyo shan saac ah waxaa webiga jubba ee mara magaalada jamaame waxaa lagu weysanay wiil dhallinyaro ah oo uu webiga qaaday xilli uu ku dabaalanayay shalay gelinlkii dambe ayuu webiga soo tufay wiilka dhallinyarada ah oo muddo saacado ah ay baadi goobayeen eheladiisa iyo naaqudayaal ku xeeldheer dabaasha webiga qaraabada wiilka dhallinyarada ah iyo dadkii ku sugnaa webiga ayaa aad ugu farxay inay helaan meydka wiilkan dhallinyarada ah gurmad lixaad lah ayaa reer jamaame bixiyeen iyagoo isku kaashaday inay nolol iyo geeri ay ku helaan wiilka webiga uu qaaday oo aad looga yaqaanay magaalada waa kuwan qaar ka mid a dadkii aan kula kulannay webiga iyo guriga qoyska oo la geeyey meydka wiilka webiga oo soo tufay waa maxsan tahay magacaygu waa khaleey dharyarta ku nool degmada jamaame wallaahi ilaahay mahaddiisa waan dadaalnay shalay ilaa xalay maanta saacaddu markay ee toban saac iyo wax la jiro iyo labaatan meydka waan helnay waan faraxsannahay waan soo dhoweynay walaalkeenna cabdi waan helnay meydkiisa waxaan hawada salaan u diraya tacsiye ah ehelkiisa iyo qaraabadiisa walaalkan oo saaxiibkaana ah naga geeriyooday shahiidkiisa allah ka aqbalo haddana insha allah weli dagaagaan dhex taaganahay dhammaan dadweynaha aad bay isoo baxeen degmada jamaaman rag dumur dhammaan degaag waa laisku imaaday markaan meedka aan shucuurtayda tan ka hadlay dareenkayga aad baan u naxnay hadda laakiin waan qabowbnay maadaama walaalkaan as ahay shahiidka allah ka aqbalo hadda saan ay wareysanays degaagana dhex taaganahay hadda meedkii ayaan baabuurka sii saaraynaa hadda dhammaantan insha allah waxaan u soconnahay aan u jahannahay degmada jamaame gurigiisa ayaan geenaynaa alxaasil meeshii aan ku timinaadeyna ayuu ka soo baxe saacadda sidii aan isku sheegnayn micnaha uu soo baxe alxamdulilah ilaa baa mahadle lafihii waan heesanaa marka jasaaka allaahu khayr khayrul jasaa هيلي محمود أحمد haye waxaan joogaa degmada jamaamo jubbada hoose joogaa haye haye baambila wiil oo shalay oo saaxiibkana wiil ku dhacay hadda sagaal saaca helnay meedkiisa ilaahay lafiisa ilaahay waa na tusay haye jannada firdows ilaahay geeyo Haye.
saasaan dhalan oo ducin lehen maxaa u soo jeedinaysaa carruurta carruurta waxaan dhahalay wawiyaha laisku imaanan dambo tusaal qaada hadda oo cabdi halo tusaal qaad waxgaradka iyo waalidiinta ku nool jamaame ayaa maamulka islaamiga ah waxay ka codsadeen inay xal u keenaan oo ay maareeyaan carruurta aan laga celi karin webiga aw abdiraxmaan ayaa laydhahaa maamulka waxaan leenahay waa maamulka jaro waaye waxaan rabnaa inay wawigda wiilasha nooga ilaaliyaan ay ka qabtaan xaraaso mas-uul ayaa ka saaran amniga waxaan aaltadaarmaynaa inay aad iyo aad ninkii loo soo arko inay xiraan taas ayaan leenahay waxaan nahay waalidiin ilma ayaan dhalnay wawiga aadaan waxaan aan u baahannahay in wiilashaas la xafido maalin walba iyo haween kasto inaynay xafidaan wawigaas xaraas lahay ay tagaan maxaa yeelay khatarta ayaa badan ilmihii war maqlaayaan waxaan maamulka aad iyo aad uu boorinaynaa in webi xoog ay saaraan ninkii lagu soo arko in la xiraan jecelnahay meesha insha allah ayagana waxaan leenahay inay dadaalaan oo xaraase ay ka qabtaan oo ku arkaan oo meesha ku soo xiraan cid agaadoo imaanaysa ma jirto iyaga maamulkii ah ilahna u wala saar maamulka waxaan leeyahay ha ka celiyaan webiga cayaalka soo gelaayo ha ka celiyaan wax gal aan leeyahay kale male insha allahu tacaala xoog badan ha la saaro ilmaha carruurta waalidiinta oo dhaleen insha allahu tacala ilmahooda ha ka adkaadaan maanta ana sidii oo welwel u gale ayaa welwel u geli doontiin waxaan leeyahay ilmaha laga celiyo insha allahu tacaala marar badan webiga jubba ee mara jamaame waxa uu qaaday dhallinyaro ku dabaalaneysay webiga waxaa khatarta webiga aad loo dareemaa marka uu biyo yareeyo oo dabaylo socdaan xilligaas oo carruurta laga celi karin webiga soomaalida ku nool magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa tilmaamaya in xaaladda halkaas ku haysata ay tahay mid adag ayna soo badanayaan afduubka loo geysanayo dadka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya mubaarak cumar iyadoo muddooyinkii dambe dalka kenya laga soo sheegayey afduubka tirabeelka ee loo geysanayo dadka soomaalida dadka kale ee ku nool dalka kenya ayaa iminka waxaa la soo sheegaya inay aad u soo badanayaan afduubka loo geysanayo soomaalida ku nool dalkaas sida ay sheegeen soomaalida ku nool halkaas waxaa si gaar loo afduubanaya dadka muslimiinta iyo cid weliba oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda dowladda kenya afduubkan ayaa inta badan lagula kaca dadka baraha bulshada ku qora hadallo dhaliil ku ah william ruuto iyo maamulkiisa kuwaas oo waddooyinkai maalin cad ku afduubanaya dadka iyadoona dowladda kenya ay ku doodo inaysan iyadoo mas-uul ka ahayn afduubka waxaa loogu yeero hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa dowladda kenya ku eedeeyey inay ciidankeedu mas-uul ka yihiin afduubka loo geysanayo dadka shacabka mid ka mid ah soomaalida ku nool dalka kenya ayaa ka warramay afduubka ka jira gudaha dalkaas arrintan arrin uguba ma ahan tan iyo waagii xornimada la qaatay madaxweynayaasha waddanka soo maro dhan maamuladaas eh, afduub uu ka jiray walow uusan sida hadda uu u ballaartay uusan ahayn Eh, saa la socotid eh, waayihii dambe eh, bulshada muslimiinta ayaa aad eh, loola bixi jiray la afduuban jiray eh, qaar weliba jir dil iyo si xun intii loo dilo webiyada lagu tuuri jiro meydkooda lasoo heli jiray Eh, hadda madaxweynahan hadda waddanka madaxweynaha ka ah eh, william ruto ololaha doorashada wuxuu ku galay in uu cirib tiri doono qof dambana xukunkiisa aan la afduubi jirin la afduubi doonin oo la weyn doonin Eh, dagaalka baraha bulshadana uu batay oo mucaaradka dowladda ayaa arrintii dib usoo laba kaclaysay Eh, waxaa batay marka dadka lala baxay qof kastoo dowladda wax ka sheego ama baraha bulshada wax kusoo qoro ama dowladda ay ka shakisaba oo xiriir la yeeshaba arrimahaas subax walba ama habeenkii lala baxaa waddada dhexdeeda laamiga hataa soo socdo qofkii isagoo la afduubanaya dad aan la aqoon muddooyinkii dambe dalka kenya waxaa ka jiray dhibaatooyin ay ka mid yihiin afduubkii oo dilal ay geysanayaan dadka kenyaanka ah iyadoona waayihii dambe halkaasi lagu dilay dad soomaali ah kuwaas oo siyaabo kala duwan loogu dilay dalkan maamulka ay xabashidu ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa boob ku haya beeralayda ku nool dhulkaas tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli bulshada ku dhaqan tuulo hoos tagta degmada hargeyle ee gobolka afdheer oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ayaa waxa ay sheegayaan in dhibaatooyin ay kala kulmayaan maamulka ay xabashidu ka dhistay halkaasi waxa ay sheegeen in dhulbeereed ku yaala tuulada uu xoog ku qaadanayo guddoomiyaha hargeelle ee gobolka afdheer kuna hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya odayaal isku dayay inay ka hadlaan dhibaatada uu wado ayay bulshadu sheegeen in xabsiga la dhigay si awood ahna lagu boobayo dhulkooda waxaa sidoo kale ay sheegeen in ilaa hadda ay xiran yihiin dadkii ka soo horjeestay in la dhaco beerahooda iyadoona dadka qaar ay sheegayaan in halkaasi jirdil xoogan loogu geysanayo waxaana maalmihii lasoo dhaafay sidaan oo kale dhibaato ba-an laga soo sheegayay dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato xabashida itoobiya iyadoona dadka halkaasi ku dhaqan u geysata dhac boob iyo jirdil xoogan bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa ka hadlay sida ay u arkaan madaxweynaha dowladda federaalka ah oo la guddoonsiiyey amalmarinta hogaaminta afrika farxaan cali cabdulaahi ayaa ka warramaya dadkan ayaa waxa ay sheegeen in xasan sheekh uu yahay hogaamiye xun oo dhibaato ku haya dadka soomaaliyeed uusanna mudnayn in bilad sharaf la guddoonsiiyo iyagoo sidoo kale waali ku tilmaamay kuwa abaalmarintan xaaraanta ah guddoonsiiyey sheekh maxamuud tareenkiis waxaa ku soo hartay afar gubatay iyo afar habaaran ma fahan afarta gubatay iyo afarta habaaranna mataqaanaa ayagana way kala degi doonaan ma fahan saana ma lagu sii wada joogi karo mataqaanaa maalin walba wax waddankeena ka dhacay hadda fiire bilad sharaf baa la siiyaa la dhooyaa maxaa bilad sharaf lagu siiye waxa bilad sharaf fiire adduunyada cadaalad ma ka dhamaata ayada yaa saan macquul maba ahaba dadka dunida madaxda ka eh iyo dadka mataqaanaa oo liiska qaramadooda ku jira dad mataqaanaa waalan baayba ma fahan ade hadda ninkan waxaa mataqaanaa lagu siiyey bilad sharafka lagu siiyaa ma la yaabanahay bani ma fahanti waana waana ka soo horjeedaaba sababta lagu siiyey maxaa waaye muxuu qabtay waxa ay intaa ku dareen in xasan abaalmarintan lagu siiyey magaalada dafos ee dalka switzerland waxa uu ku mutay ay tahay boobka iyo barakicinta uu kula kacay bulshada marasta ah ee ku sugan muqdisho dhanka kale waxa ay sheegeen in koonkan aysan wax cadaalad ah ka jirin marka laga yimaado khilaafadii islaamka ee dunida soo martay ee uu bandiiradda u siday nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa allaha ka raalli noqdee wax la barakicinayo maalin walba oo oynaayo oo mataqaanaa hooyo soomaaliyeed waay oo mataqaanaa shacab danyar eh oo masaakiin eh oo maata ay degan yihiin waay mabad sababta loo barakicinayo maxaa waay intaas maa bila sharaf lagu siiye hooyo soomaaliyeed in laga oysiiyo aabba soomaaliyeed laga oysiiyo carruur soomaaliyeed orax in la fadhiisiin la istaajiyo maa bilo lagu siinaa ma lagu siin karo ma fahan dunidana cadaaladda mar horeba ka dhamaataybo ma fahan nab cadaalad waxaa u dambaysa kun iyo afar boqoloo sano ka hor xilliga nebi maxamed uu joogay ma fahan oo saxaabada ay joogeen aa cadaalad ugu dambaysa dunida ma fahan waa aragteen falastiin sidii loo galayo waxa mataqaanaa oo bambooyin lagu garaacayo gantaalo waxa lagu garaacayo oo mataqaanaa waxaas dhacaya dhan aa ujeedid waxgaradka soomaaliyeed ayaa waxa ay xasan sheekh ku eedeeyeen inuu yahay madaxweynaha ugu hadalhaynta badnaa qarnigan ee iibsaday hantida dadka soomaaliyeed islamarkaana baddoodii iyo khayraadkoodiiba u gacangeliyey dowlada shisheeye warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan shiltaren ayaa ka dhacay dalka hindiya kaasoo sababay dhimashada in ka badan toban ruux oo hindiyaan ah halka ahay ku dhaawacmeen tiro kale sida ah ay sheegeen warbaahinta dalkaas ugu yaraan koow iyo toban ruux ayaa ku dhintay shilkan taren halka shan kalena ay ku dhaawacmeen shilkan ayaa yimid kadib markii dadka rakaabka ay ka soo degeen tareenkii ay saaraayeen iyagoo ka baqanaya inuu dab ka kaco tareenka waxaase jiiray tareen kale oo marayay waddada waxaa aad u soo badanaya shilalka tareenada ah ee ka dhacaya dalka hindiya oo ah dalka labaad ee ugu dadka badan adduunka waxaana labadii sano ee lasoo dhaafay lagu qiyaasay dadka ku dhintay shilka tareenada wax ka badan saddex boqol oo qof oo ka soo jeeda waddanka hindiya warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan wanagaynta